الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا baabu fadli ciyaadati اlmariidi ruuxa xanuunsanaya booqashadii lasoo booqanayee lasoo siyaaranayey fadliga uu leeyahay ama ay leedahay siyaaradaasi ayuu baabkeedii yahay kalley janaa-is waxaan ku soo maray rasuulka ilaahay bal ciyaadadii dee bal jaanibka uu dadkaa booqanaya wax ku tacalluqsan kitaab libaasna waxaynu kuba soo maray xadiidkii bara ibnu caazib ee uu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh toddoba shay buuna amray dee wax toddobana uu naga nahiyey toddobadii uu amray waxaa kaba mid ahaa icyaatu mariido balkii koowaad baabuu ahaaye ruux xanuunsanayo lasoo booqdo xadiidkii kale isna xaqu lmuslimi cala lmuslim taasna waa ti ay kaba mid ahayd waidaa mariida facudhu hadduu xanuunsadona booqo bal horta marka waa xaq uu ruuxa muslimkii ruuxii kale muslimkaa uu ku leeyuu islaamnimo dan ka dhaxaysa uuguba leeyahay bal taas baabay tahay xaqnimadaa la gudanayo ama dee arrinkaas marka lasoo dhaafo fadliga ay leedahay bal axaadiis ah ayaana inooguba imanaysa iyadoo waxyaalo saasi ay inoo horeeyeen oo qaybo qaarkoodna kolley shuraaxda ay halkaa hore xadiidkaa baray iyo wixii ciyaadada kuba tacalluqsan ay kuba sharxaan laftigan ciyaadana asalkiisu dee waa ficilkii caada yacuudu cawdan wa ciyaadan kaa weeye laakiin waxaa inta badan ciyaado loo isticmaalo oo macnuhu noqod yahay dee noqnoqodkan lagu soo noqnoqonayo ama loo imanayo ruuxii xanuunsanayey taas baa loo isticmaalay laakiin asalku waa ficilkaa dee noqodka un keenayay caada yacuudu cawdan wa ciyaadan wuxuu yihi markaa msلm raximah الlahu taعaalى xadaثna سacيid bnu mansuuri wa abuالرabiic الزahraniyu qaala xadaثna xamaad yacniyani bna زaydi can أyuba can abi qilaabata can abi asmaaء can sawbana qaala abuالرabiici rafacahu ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslم wa fي xadiiثi سacيidi qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bal xadiidka laba sheekh buu muslim ka wada warinaya waa saciid ibnu mansuur iyo aburabiic الzahrani oo dee sheekhadiisii uu badsan jiray riwaayaadkooda labadooduba kaba mid ah sheekh keligay ka wada warinayaan waa xamaad ibnu zayd oo dee dhammaantoodba xamaad un bay yidhaaheen sheekhu waa kan inuu ina zayd yahay kuba daray wuxuu sheegayaana iskhilaaf yaroo uba dhexeeya labadooda oo aburabic isagu riwaayadiisa markuu can sawbaan oo mawlaa rasuulillaahi salى اllahu عalيه waslm iyo صaxaabigii soo gaadhay ayaa muxuu yihi rafacahu ilى الnabiyi salى اllahu عalيyه waslm xadiidka rasuulka ilaahi buu kor yeelay ama saciid ibnu mansuur waana isla macno une waa xagga alfaadun bay ku kala duwan yihiin saciid ibnu mansuur isaga riwaayadiisii maxay ahayd markuu sawbaan soo gaadhay qaala qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalيه waslm halka kale rafacahu yihi bal inta kale waa iskuba mid xadiidkuna wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh caa'id lmariidi ruuxa xanuunsanaya kii soo booqanayey ee soo siyaaranayey fii makhrafati اljannati jannada midhaheeda gurasho la guranayo gurashadeed buu ku sugan yahay oo midho jannuu guranaya macnaha xataa yarjica ilaa uu kaba laabmayo oo intaa dee midhaha jannadoo imika halkan dee midhahan jannada laga cabire waa ajriga iyo thawaabka u socda ee uu ku gelayo janno ayaa u socda kaasuu ku dhex jiraa kuwaasuu maalan kasbanaya ilaa uu dee ciyaadadani ay u dhammaanaysuu laabmaya isagu oo camalkan ciyaadada oo dee daaco ah daacaadka kaba mid ah uu ka dhex baxayo ama dee uu gudanayo dhammaantii dhammaysanayo saasay xaaladiisu tahay xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiي qال أخbarana hushaym عan khاlid وkhاlid الxadا عan abi qilاabata عan abi asmا abu qilaaba iyo abu asmاna horeynu usoo marmaray oo cmr بn marhad baana abu asma la yidhah abu qilaabana waa cabd لlahi بn zayd isaga magaciisuna waa inoo dambeeya wa abu qilaaba عan thwbana mawlى rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم qala anahu qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam man caada ruuxa isagu booqda mariidan ruux xanuunsanaya lam yazal kama suulayo fii khurfati اljannati jannada midhaheeda gurashadeed inuu ku sugan yahu midhihii jannada guranayo xataa yarjica ilaa soo laabmo xadaثna yaحya بnu xabiibi waa xadiid keliya unya duruqdi alxaarisiyo qaala xadaثna yaزiid bnu zuraycin qaala xadaثna khaalid can abi qilaabata can abi asma arraxabi imanka nisbadiin buu soo kordhiyey kolley abu qilaaba sawaabu asma ka warinayeen hor waataynu marar usoo aragnay can hawbana can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala ina اlmuslima ruuxa muslimka ihi idaa caada hadduu booqdo akhaahu walaalkiisan almuslima muslimka waana xaquu ku leeyo kol hadduu ka war helo dee ay tay inuu guto hadduu soo booqduu soo siyaarto isagoo dee ruuxan la siyaaranayaana xanuunsanaya lam yazal kama suulayo fii khurfati اljannati jannada midhaheeda gurashadeed kama suulayo xataa yarjica alfaadda xadiidkee welibana tafsiir baa inoo dambeeya oo dariiqa dambe inooguba iman doono waaba kane xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi جamيiعا can yaزيida wاlafdu liزuhayri lafdiga زuhayr بn xarbi baa le inoo soo socda oo wuxuu yihi xadaثna yaزيid بn haaruna dee yaزiidku kan buu ahaaye yaزيid بn haarun qaala أخbarana caaصim الأxwal can cabdالlahi بn زaydi wa huwa cabdالlahi بn زayd kana abu qilaabata wa abu qilaaba cabdالlahi بn زayd الjarmi can abilashcafi sancaaniyi duruqdii hore dhowrka ahayd ee saddex aynu soo aragnay abulashcaf kumuu sugnayn ee abu qilaaba isaga abu asmaa kaba warinayey can abilashcafi sancaaniyi can abi asmaa alraxabiyi bal abu asmaa araxabi wataan nidhi waa camr bnu marhad horena waynu usoo aragnay abulashcafi sancaanina waxaan filayaa inaynu horeba usoo marnay isaga sharaaxiil ibnu aada ayaa la yidhaha sharaaxiil ibnu aada markaa kunyadiisan dee abulashca sancadan loo nisbeeyeyna dee waa sanca kolley laba sanca meesha jirto ti aada loo yaqaanay dee sancadii yamaneed bay ahayd ama magaalada nimakaba jirto waktigaasna jirtay malaa dadkii kolley yeman ka tegun baaba degay meel adigu dimashik kaba mida ama agteeda ahayd oo sanca markii dambe la baxdayna way jireenoo dadka qaar loo nisbeeyo marka waaba kal kolkolba kutubta tiraajimta ad ku arkaysaa sanca ashaam iyagoo ka cabiraya waa shaam sancadeedii oo waa taas bay ujeedaan kol ninkana waa loo nisbeeyeyba halkaa walow bacdigood ay yidhaaheen me waaba tii kale ee asalka ahayde can abi asma araxabiyi can hawbana mawlى rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam can rasuuli اllaahi salى اllahu عalay wasalam qaala bal matinka xadiidku waa inoo dambeeya waa inoo soo socdaaye duruqda inteedii badnayd abu qilaaba abu asma uu ka warinaya waanu soo gaadhay waa la kulmayna dariiqan aan hayna ayaa abalashcaf uu dhexeeyaa sheekuna wuxuu tirmidi ka soo naqlinayaa tirmidi baa wuxuu yidhi sa'altu lbukhaariya can isnaadi hada alxadiid bukhaari baan weydiiyey xadiidkan waa dariiqan aan hayno ee abu qilaaba iyo abu asma abulashcaf u dhexeeyo kaas baan weydiiyey tirmidi baa weydiinayo bukhaari buu weydiinayaa marka wuxuu ku jawaabay axaadiisu abi qilaabata kulluhaa an abi asma laysa baynahuma abulashcafi ila hada alxadiid marka la eego riwaayaadkii kala dunaayee uu abu qilaaba warinayo abu asma ka warinayey wax waa sidii uma dhexaysa waxaan dariiqan ahayn dariiqan aan ahayn waayo mana aha inqidaac kolley kuwaa kale waa suurtagal dee kana inuu meelaha qaarkood ama wuxuu u sugay ama intuu markii hore isaga ka maqlay dib abu asma uu laba kulmo saa labada dariiqba aan ku tawsiixino oon mid aynaan ziyaado ka dhigin ama midna aynaan mursal khafiya kaba dhigin waxa weeye laakiin duruqda xadiidkan xataa naftiisa duruqdiisu iyadoona cidi u dhexayn bay riwaayaad kuba yimaadeen bal waxaan lenaha waa siqa iyo siqana imika ma ahana meesha halkan irsaal khafiya ama almasiid fi mutasil asaniid noocay odhanayeenna kama dhigayno haddaba taasi waa xagga sanadka marka wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man caada ruuxa booqda mariidan ruux xanuunsanaya soo booqda lam yazal kama suulayo fii khurfati اljannati jannada midhaheeda gurashadeed oo inuu dee midhihii jannada guranayo kama suulayo qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi wamaa khurfatu ljannati jannada khurfadeedu maxay tahay maxaa lafdigan ama macnihiisu yahay qaala wuxuu uhi janaaha waa midhaheeda gurashadeeda oo janaha waa dee in waxaan filayaaba mooyi inan meel horena kuba saarinin lafdigan janaahae laakiin aljanyi waxa weeyaan waa janyu himaar waa midhihii on la gogoosanayo taas baaba la yidhaah khurfaduna tan macnaheeda weeye oo tanay macnaheeda leedahay bal xadiidka khurfana way soo aroortay malaa makhrifyana taasi way kuba yimaadeene waa isku wada macno uun oo asalka hore almakhrafa kol bustaanka yidhaahaan almikhrafana weelkan wax lagu gurtee midhaa lagu gurayo markuu miimta la kasriyo ismu aalla yahay khurfadoo kalena waa midhaha gurashadeedii laba guranayay marka macnuuna waxa weeyaan uun fadli iyo hawaab badan buu ruuxa ugu sugan ciyaadadii ugu sugan fadliga iyo hawaabka uu markaasna maxaa dee ma-aalkii uu noqonayaa oo ay gaadhsiinayaan inuu janno galo midhihii jannada uu gurto oo macnaa ajrigan iyo hawaabkan uu helayey baa wuxuu ku dambaynayaa ma-aalkiisu noqonayaa janno gelitaankeed iyo dee himaarta laa maqduucatin walaa mamnuuca ee jannada ee mid dee go-aysana aan ahayn mid laysu diidayana aan ahayn taas oo kale inuu dee helo gurto taas baa ma-aalku iyo wuxuu ku dambaynayaa noqonaya bal markaa xadiidka kolleyo axaadiisa waxay nooguba sugan ciyaadada mariidku ama ruuxa fadliga badan ay leedahay dee waana xaq ruuxa muslimkii muslimkii kale kuba leeyahay taas bay tahay san horeba usoo ogaaneen xadaثnي سwيد بن سعيid qال xadaثna مrوان بن معaaوiيaةa عan cاaصم الأحول بhda الاسناaد xadaثnي محaمد بن xاaتم بن maymون qال xadaثna بhزم qال xadaثna حmاd بن سلمة عan haaبت عan أbي rاaفiع waa نufeyc koley habeen dhoweyna waa soo hayna aلصاaير عan أbي هurayرaةa qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم in اllaha ilaahay caزa wajala yaquulu wuxuu ku qowlayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahayo dee waa cid buu ku odrhanayaa ilaahay maalinta qiyaamaha ya bna aadama ina aadamow waa shaksi gaaraba maridtu waan xanuunsadayoo falam tacudnii imaad soo booqan qaala wuxuu odhanayaa markaa ruuxi yaa rabbi rabbigayow kayfa seebaan acuuduka aan kuu soo booqanaya walxal anta rab اlcaalamiina qaala ilaah baa wuxuu odhan amaa calimta miyaanad ogeyn oonad ka warhayn ana cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa marida inuu xanuunsaday oo falam tacudu xaqa aanad gudadoonad booqan amaa calimta miyaanad war u hayn annaka adigu low cudtahu haddaad booqato lawajadtanii inaad iheli lahayd cindahu agtiisa oo kollay saa qeybta dambe inoogu soo socota waxaan uu helayu ruuxan xanuunsanaya agtiisa ka helaya de waa ajrigi iyo hawaabkii oo macnaa ciyaadadaa fadligeeda iyo hawaabkeeda inaad agteyda ka helayd taas miyaad ogeyn waaba xadiidka qeybihiisa dambe ama inta dambe se inta inooguba iman waana macnahaasun ya bna aadama ina aadamow istadcamtuka cuntaan ku weydiistay falam tudcibnii imaad qoodin oo cuntadii imaad siin qaala wuxuu odhanayaa ina aadamna yaa rabbi wakayfa udcimuka seebaan kuu qoodinayaa walxaal anta adigu rabuulcaalamiina caalamiinta rabbigooda aad tahay aladii yuطcim walaa yudcam weeye isagu wax qoodinayeyba wax arsaaqayaan cid arsaaqaysa ama qoodinaysa aanay jirin qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa amaa calimta miyaanad ogeyn annahu shaniye istadcamaka inuu cunto ku weydiistay cabdii addoonkaygii fulaanun oo falam tudcimhu aanad qoodinood qadisay ama calimta miyaanad ogeyn annaka adigu low adcamtahu haddaad qoodiso oo aada maalintaa dee waxaad cuntadii siiso lawajadta inaad helilayd daalika arrinka ah waa ajrigii iyo sawaabka cindi waa sida taorana aan kuba fasirnayo idcaamkaas iyo qoodintaad isaga qoodisay dee waa ajri iyo fadli iyo sawaabkeedii agtaydaad ka heli lahayd maantaan ku siin lahaa ayoon kaa abaalmarin lahaaba ya bna aadama istasqaytuka waan kaa waraab dalbay oo falam tusqinii imaad tasqinii imaad waraabin qaala yaa rabbi kayfa asqika see baan kuu waraabinayaa walxaal anta adigu rabuulcaalamiin oo say dee ku dhacaysaa taas qaala istasqaaka waxaa biyo ku weydiistay ama cabidiyo kaa waraab dalbay cabdii addoonkaygii fulaanun falam tasqihi maad waraabin amaa inaka adigu low saqaytahu haddaad markii waraabiso oo aada waraabin lahayd wajadta waad heli layd lidaalika waa ajrigii sadyiga cindii agtayda ayaad kaba heli layd kolley xadiidka dee addoonkan deena tashriif ayaa uguba sugan ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi waad xanuunsaday wuu istidcaam buu ku ama cuntuu ku weydiisay cabid buu ku weydiisayba iyo waa taqriiban lahu macnuhu waxa weeyaan un dee fadliga iyo thawaabka iyo bal ahamiyada ay leedahay idcaamu nnaas iyo wasaaqyuhum iyo ciyaadatum oo imika maxalu shaahidka aynooguba sugan iyada taasba iyo boorin layskuba boorinayo ruuxii umuuraha ilaahay daraaddii ula yimaadaana inuu ajrigeedi iyo thawaabkii uu ilaahay agtiisa kaba helayo ayaa xadiidka inooguba sugan waana fadli weyn baabu hawaabi اlmuؤmini fima yusiibuhu min maradi aw xusni aw naxwi dalika aw naxwi dalika xata shawkatii yushaakuha wuxuu u baabaysan yahay baabu hawaabi اlmuؤmini ruuxii muؤminkaa ajrigii iyo hawaabkiisii uu ka helayey weeye ee laga siinayay fima yusiibuhu waxaa asiibaya isaga oo min maradin xanuuna aw xusnin amase muruga ah aw naxwi dalik ayaa wixii lamida waa hamigii iyo aduu waxii dee bal isaga kuba imanayee mashaqo iyo dhibuun ay uguba sugnayd xataa shawkati maha xataa waxa weyn qodaxdii yushaakuha lagu mudayey ama mudaysay oo xataa qodaxdii mudaysay ruuxii mu'minka ahaa ajir iyo thawaab bay u tahay kafaaray u noqonaysaa dee qodaxdii hadday taa u noqotay wixii kasii weynaaye ka alag badnaa ka xanuun badnaada hadalkeedba daawa min baabi awle eh wax kastoo muslimoo ruu wax kastoo dee ruuxa muslimka asiiba oo mashaqo iyo dhiba ay ugu sugan tahay xanuun ha noqdo murugo iyo hami ku yimi haba noqdo dhib kaloo gaadhay haba noqotee ajri iyo hawaabbay u noqon dembigii baa lagaga daadin hawaabkana waa laga sii darajada waa lagu koriyeen intaba axaadiisa ayay nooguba imanaysaa waana haddee baab iska dheeraan doono haddii a la yidhaaho casharka ayuun buu qaadan doonaa biidn اllahi tacaala xadaثna cثmaan بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima qaala isxaaq akhbarana waqaala cثmaan xadaثna jariir can اlacmashi can abi waa'ili can masruuqi qaala anahu qaala qaaliban de ama dee guud ahaanba horta anahudan ma dhigtaane laakiin marka la laqbaynaya iyo taas iyo kolley adna xadfan baa jirta oo dee kitaab ahaan bay u xadfantahe laakiin malaha qira ahaana dee sida xaafid iyo kutubtooda musalax iyo keyrkiiba kuba sheegaan meeshay kaba maqanto waa laba aqriyaaye can masruuqin anahu qaala oo wuxuu yihi masruuq maxaa laga wariyay anahu qaala qaalat caaishatu maa ra'aytu maan arag rajula nin maan arag ashadda uu kaga adag yahay kaga badan yahay kagana culus yahay calayhi korkiisa alwajacu xanuunku min rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam oo waxay leedahay man aragba ruux marka la eego xanuunkan asiibaye uu helayaa ka culus yahay ka adag yahay ka dhib badan yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa xanuun badnaa rasuulka ilahi sa iyaduba tidhi oo aqoon bay ulahayd dibiga iyo waxyaalahan layskuba daweeyo markii dee iyadoo cilmigeedii kalena badnaa hadday tahay xadiidkii iyo hadday fiqii tahay ashcaartii carbeed iyo akhbaartoodii iyo umuura hadday wax kastay kulansatay be mar uu curwa weydiiyey u yihi sababta balgaranay hadday tahay culumtan halkay kaagaba timiye dibigeedna xagguu kaagaba yimi iyo tan ayaa maxay tidhi rasuulka ilaahay uu xanuun badnaa khaasatan fii aakhiri cumri marka wufuuddii carbeed ay imanaysayna dee tajaarib bay laba imanayeenoo markaasay odhanayaan xanuunka waxaasaa lagu daweeya waa dadkii dee ama wufuuddaas ahaa tajaaribtoodii dee markaasaan aniguna rasuulka ilaahay uba samaynayo adigu halkaasaan ka faa'iidaysan kaba kasbaday tidho rasuulka ilaahay waa xanuun badnaa xanuunkuna waa cusra xadiidka ibnu mascuudna waa inooguba iman arrinkuna waa dee rafca darajaat iyo ziyaada iyaga dee ambiyadii kalena sidaasay ahayd haddaba waxay leedahay maan aragba ruux marka la eego xanuunka uga adag oo uga xanuun badan ama uga xanuunkiisu uga dee kulul yahay uga adag yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa fi riwaayati cuثmaana makaana alwajaci wajacan oo wuxuu leeyahay un eeg lafdiga isxaaq maa ra'aytu rajula ashadda calayhi اlwajacu oo wajacu uu kaba adag yahay min rasuulilahi lakiin halkaa alwajace inoo tacriifsan baa waxaa dhacday riwaayada cuثmaan wajacan oo marka maxay noqon maa ra'aytu rajula ashadda wajacan markaa calayhdan ka daaya ashadda wajacan min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam oo xanuun ahaan uga adag uga daran rasuulka ilaahay sababtuna xadiidkii dambe iبn mascuud bay nooguba iman xadaثna cubayd للhi بn mعaadi qaal akhbarana abi xa وxadaثna بn الmuثنى وبn bashaari qaala xadaثna بn abi cadiyin isaguna waa mحamed labadoodna mحameday ahaayeen iبn الmuثنى mحamed iبn bashaar mحamed iبn abi cadina waa mحamede xadaثnii bشhr بn khaalidi qaal akhbarana mحamed yacni بna jaعfari kulhm intooduba kulhmna waa dexada ninka ka horeeya mucaad ibn mucaad iyo moxamed ibn ibraahim ibn abi cadi iyo moxamed ibn jacfar can shucbata can ilacmashi xa waxadaثanii abubakr ibn naaficin qaala xadaثana cabdالraحmaan xa cabdiraحmaankan waa ina mahdi وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna mصcab bn الmiqdaami kilaahuma waa labada dambe cabdالرaحmaan ibn mahdiya mصcab can sufyaana can ilacmash shucbana acmash buu kaba warinayay imikana waa sufyaan thawri oo acmash kaba warinayay biisnaadi jariirin mila xadiiث isnaadkii jariirna waa can ilacmash can abi wayl can masruuq can caaishata xadiidkuna waa kii oo kale unaan kaba soo baxnayn xadaثna cثmaan بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi وإsxaaq بn ibrahim qaala isxaaq akhbarana caadadiisa weeye isxaaq akhbarana inuu yidhaah waa waxa u badan وqال الآkخران xdثnا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحاrث بن سويد عن cبدالله xاrث بن سويدna koلey waa nin de marka la eego أصxaabtii بن مسعوudna raggoodii waaweynaa kaba mida ثiقة ah oo kolley horena waa u dhintay oo dee iyadoo saxaabadii qaar anas iyo waa ka horeeye ha ka geeri horeeye bal in badan buu ka geeri horeeye xaris ibnu سويد waayo waa nin weyn oo taabiciintii waaweyneed kaba mida qaala wuxuu yihi cبدالله بن مسعوud dakaltu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan u soo galay walxaal huwa isaga yuucaku la xumadaynayo oo wackigu xumadii oo aad bu u qandhaysnaa macnaa xumad badan baa haysay famasastu biyadii waxaan ku taabtay gacantayda hadda isagoo rasuulka ilaahay lixaafku weliba huwanaa saasaan u taabtay buu ihi kolleyna ciyaadada aadaabteeday kaba dhigaan dee inay dee ruuxu ruuxii mariidka gacanta saare haddaan wax kaloo dee aanay jirinba taas oo kale dee markaa u xaalkiisa weydiinaye faqultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi macnaha sida xadiidka duruqdiisa inooguba timi isagoo rasuulka ilaahay waxuwanaa bal waxa dee lixaafku kaba cabiro mala khafiifiya may ahayn ayaa haddana kulaylkiibu halkaa ka dareemay kulaylkii badnaa ee dee rasuulka ilahi xaraaradii jasadkiisa aada u badnayd faqultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi inaka latuucaku wackan shadiida waxaa lagu xumadaynayaa xumad aada iyo aada u daran oo culus odag adag faqaala wuxuu uhi rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam ajal haah waa macnaa nacam weeye hayo inii la ucaku wackan shadiida weeye waaba kan idhi inii aniga ucaku waa lay xumadaynayaa kamaa yuucaku sida loo xumadeeyo rajulaani minkum oo macnaa waxa weeya laba ninoo idinka idinka mida xumadooda oo la ysku daray waa kan xumad adag buu leeyahy kana xumad labadoodoo la iskuba daray ayaa mid lamida lay xumadaynaya qaala wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn mascuud faqultu waxaan ihi dalika arrinkaasi waxa weeye waa xanuunkaagan mudaacafkee ziyaadadiihi ana laka ajrayni laba ajri baad leedahay oo arrinku makaasaayoo dee xanuunkan ziyaadada ee adiga markaa adigu aada leedahay annaga xanuunka iyagii kaba badani waxa weeye inaad laba ajri leedahay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ajal buu ihi ha taas weeye walow dee ruux kastoo muslima uu sheegayo dee waxay helaan xataa xanuunku haba yaraado ama waxaan dhibtee gaadhay haba yaraatay inuu ajri iyo thawaab ay tahay ha laba axaadiid kala duwanna way timi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dee ibnu maaji iyo keyrkiiba ay wariyeen oo saxiixan oo dee ashad الnaasi balaan alambiyaau uma alamhalu falamhalu ama barhkooda alambiyaa uma saalixuun bal alfaado kala duwan buu lahaa oo dadka waxa ugu beraayiya imtixaan iyo dhib badan waa ambiyadii bal xadiidkaa duruqdiisa waxaa kuba sugnaa yubtala الrajulu calىa qadri diinih waxaa la imtixaanaa kolba waa sabirkiisu intuu gaari karo iyo diintiisa qadarkeedu hadduu diintiisa mid aada ugu adadag yahay macnaa dhib kastoo timi waa sabrayaayo dee wuxuu og yahay waxaan usoo dhaafaya halkan waa mixno iyo shido laakiin nicmo kale iyo minxo kalea la socoto waa dembi dhaafkan iyo darajaadkan sare isagii taasuu yaqiinsanaya markaa jaanibka waaba macaansanaya isagu haddaba ruuxu hadduu heerkaa gaadhsan yahay dee balaayadiisi waa la laablaabayaayo dee kolba calaa qadri diin haddii diintiisu adag tahayna waa lagu ziyaadin de haddii kalena waa intaasoo sabir la-aan waaba intaasoo sakad kaba yimaado waaba intaasoo isagu ajrigiina waayiyada xanuunkiiba helayo kollay dee shiddadaasi halkaa ma gaadhayso dadka loo gaadhsiinaye haa buu yihi rasuulkii ilaahay axaadiiha kala duwanna way jirtaa bal sheekuna raximah llahu tacaala sharaxa wuxuu soo qaadayaaba xikmaddan waa culimmadu ka soo noqlinaya xikmaddan kuba sugan inay ambiyadu yihiin dad oo dhan kuwa ugu balaayo badan waa axaadiid kala duwan bay ku timi axaadiidtana imika waxa weeye noomuu soo qaadin haddana sida loo kala mudan yahay loo kala fiican yahay imtixaanku u kala badnaanayo liannahum makhsuusuuna bikamaali الصabri wa sixati اlاxtisaab buu yihi waxay iyagii dadkii kale la dheeriyeen oy kaga gooni yihiin iyagu sabirkooda aad u dhan ee ama u badan iyo ixtisaabka inay waxaan dee ilaahay agtiisa ay ajri iyo hawaab ka rajaynayaan taasay yaqiinsayin qasadkooda iyo sixada ixtisaabkooda iyo garashada ay garanayaan nicmadan inay arrinkani nicmo xagga ilaahay ka mida uu yahay kol haddii iyaga dembigoodii lagaga wada maydhayo bal darajaadna loogu kor yeelayo si haddaba khayrkii ugu taab noqdo ajrigii loogu laablaabo sabirkooda iyo ridahoodna u muuqdo oo taas bal waxaan kuma kordhin lahayna dee gees kalena tasliya ugu sugan dadki ruuxii xanuun helay ee xanuunkii kuba adkaa ama imtixaan kaliya helay markuu arko dadkii ilaahay agtiisa dee uu doortay ee khalqigaba kaba doortay ee uu doortay risaaladiisa xambaarkoodiio dhibtaas iyo dhig ka dhig ka badan dhig ka badanba ay heshay dee waa ku sabraya tasliyay u noqonaysaa dadkii atbaacdii iyo taasoo waxay kuba sabraan oo iyaga tooda ilowsiiso oo yidhaahaan waaba ka rasuulka ilaahayba dee xanuunkiisu kaasuu ahaa imtixaankaasaa jiray markaa kiisii bay ka fudaydinaysaa dadkiina tasliyana way uguba sugantahay bal arrinkan ثuma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ma min muslimi ruux muslimi ma jiro yusiibhu asiibayo adan dhib oo min maradin xanuuna iyo famaa siwaahu waa dhib kala maha xanuun un waa wixii kale adu waa waxa ruuxa muslimkaa dhiba bal axaadiisu dee duruq badan ama axaadiis kala duwan ba inoo soo socoto xataa barhkood in waxyaalahaas inoo sii taxdiidin doonta anwaac kalena inooguba sugnaane bal adugu xanuun iyo wixii ka soo hadheen laakiin ruuxa uun muslimkaa dhibkuba a dhibkuyo aanu badnaanin be haddaba ma jiro ilaa uu jiro xad allahu bihi ilaahay wuxuu ku daadinayaa maradkaas iyo dhibtan kale heshay sayi'aatii dunuubtiisu ilaahay kagaba dhaafaya kamaa taxudu si ay u daadiso ashajaratu geedku waraqaha oo dee geedku marka ay caleentu engegtay kaba daata si ay geedku caleenteeda uga daadiso saasoo kalea dembigiisii looga daadinayaayo macnaha ruuxii baa deete wuxuu dhimanaya tegaya aakhiro isagoo dembigiisii addunyo lagagaba sii gooyey la dahiray ayuu tegaya de taas waa nicmo weyn walaysa fii xadiidi zuhayrin de haddana taa hadday tahay ruuxii inuu dee ilaah ku ducayso ilaahay bal tan inuu u badiyo tan iyada taas maaha ruuxu inuu caafiya ilaahay weydiista weeye waayo wuxuu yeeli doono hadduu imika ruuxuu yidhaha ajrigan baan doonaya darajaadkan baan doonaya oo uu ku tamaniyo intan oo kale ay kuba timaado ama ilaahay uu baryo berri wuxuu noqon doono iyo inuu sabriyo in kale war uma hayo taa iyada waxaa layna faraya ilahay inaan caafiya weydiisano horeynu usoo marray jihaad oo rasuulkii ilaahay uu yihi laa tatamanaw liqaa alcadow cadowga la kulankiisa iyo dagaal cadowgiina iska ha ku tamaniina taas oo iyada taa waayo ruuxu inuu adkaysanayo in kale inuu dee hagaag toosnaaniyo in kale war uma hayo laakiin markay dee arrintu ay dhab noqoto ina hor timaado fasbiru wey ruuxuu ilaahay caafiya ha weydiiso caafimaad ha weydiisto bal inuu balaayo dhammaanteed ka caafiya ha weydiisto lakiin markay wax ku yimaadaan ayaa maxay laga rabaa sabirkii dee taasay ajri u noqonaya lakiin inuu ku tamaniye maaha inuu taas baa bal xadiidta waxaa inooguba yimi rasuulka ilaah salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin u yimi wuxuu noqoya ninkii waa nin xanuunsanayo dee wuu dhammaaday bal laftiga xadiidka sida ku yimi ka farki daa'irba waa saad moodo shimbir yaroo imika baa dilacsaday oo kale on weli bal saasoo kale u noqdayo rasuulka ilaahay wuxuu weydiiyey uu yihi waxaad ku ducaysanaysay miyuu jiri tu yihi hayo waxaan ku ducaysanayay ilaahu wixii aad aakhiro ciqaabtan igu ciqaabilay adduunyada igu soo dedeji rasuulka ilaahay ma karaysi taas weeyaan oo arrinkaas de waa kaa xaaladaasaa mu gaadhay taas ma karaysi ilaahay caafiya weydiiso ujeedadu ruuxuu ilahay inuu caafiya weydiiso inuu balaayo ku tamaniye maaha laakiin markay timaado ee waxay yimaadaan ayaa ay tahay maxay inuu sabro si uu dee darajaadkan iyo ajrigan uu helo walaysa fii xadiidi zuhayrin famasastu biyadi xadaثna abubakr ibn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaa وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديث حديث كواكي ورين كبص وبحني أن طرق لنبو شيخ رحمه الله تعالى inoo soo kordhiyey duruqdana waxaa inoogu sugan inaan filayo hore inaynaan usoo arag la arkana dee xadiidkan inu leeyo yaxya ibn cabdilmelik ibn abi khaniya kolle cabdilmelikgaasna waxaa ka dambeeya xumayd baa ka dambayso magaciisu waan atbaacu taabiciintii kolley ah qolooyinkii ugu dambeeyey yaxya ibn cabdilmelik ibn xumayd ibn abi khaniya ayaa la yidhaahaa bal waa nin hiqa ayaan leenahay dee ciise bnu yunus isagu waa imaamkii macruufka ahaa aada u shahiirka axaadiisu badna yunuskana waa ina abi isxaaq weeyaanoo awowgii abu isxaaq asabiici camr bnu cabdilaahi u arkay laakiin isagu wax kamuu warino waa israa-iil walaalkii bal waa nin kolley aada iyo aada u qiimo badnaa waxaana iska jirtay isagii cabdillahi bnu idriis mala habeenana waan idhi mar kalean yar sheegi doonaayo kolley dee caawana axaadiisku iskaba yar fududahaybee waxay soo naqliyaan horta waa nin imaabaan leenahay imaam nawowi baa wuxuu ka cabiraa kitaabkiisa tahdiib alasmaa waluqaat ajmacuu calaa tawhiiqihi wajalaalatihi warifcati shani macnaa wax lagu ijmacsaye tawhiiqnimadiisa jalaaladiisa shanigiisa sareeya waxay soo naqliyaan inuu shan iyo afartan ghaswana waa nin haddana mujaahidana u ahaa ninka caalimkaana waa yahay shan iyo afartan ghaswana uu duulay shan iyo afartan goorna uu xajay waa ta ay sooba naqliyaan bal waxaa haaruun rashiid baa soo xajay waqtigiisii markaas waxaa la socday inankiisii amiin iyo ma'muun baa la socday wuxuu soo maraynaa kuufa ayuu soo maray markii kuufa la joogo dee wuxuu kusoo socdaa xijaaz buu kusoo socdaa ayuu abu yuusuf alqaadi amray ou yihi qul lilmuxadisiina yaatuuna fayuxadisuuna bal magaalada dee muxadisiinteeda kolley waana la badnaaye waxaad amarta inay dee noo yimaadaanoo waana socoto uu dhaafaya ay bal dee noo yimaadaan o xadiidkii dee ay noo xadiisaan waa xadiis buu kaba doonaya amarkii uu gaadhsiiyo shiikul markaa dee alkufa cidi may hadhin waxaan ciise iyo cabdullahi bnu idriis labadaa isaguna kitaabkeena kuba badbadan labadaas baan iman oo may iman kolley waanaan iman dee caalim iyo taqwo iyo warac iyo arrimo badan bay adigu kulansadeen labadoodibe marka labadiisii inan waa amiin iyo ma'muun baa israacay oo cabdullahi bnu idriis bay u tegeen markaasaa dee masjidkiisii bay ugu tegeen oo markay ugu tegeen bay dee axaadiiso ilaa boqol xadiis buu u sheegay waa nin xaafidana isagu arrinta la yaabka lahayd ma'muun weeye ninka dee kolley aqoonta saro lahaa markii dambe dee aqoontiisaa badani halaba gasho dee mixnadii khalqa alqur'aan iyo ninkii bilaabay iyo taaba weeyaane ayaa wuxuu yihi ya cam ata'danu lii an uciidaha calayk waa de axaadiisii u aqriyay uun muu qorahayn may fasaxaysaa inaan kugu soo celiyo axaadiisii dib u aqriyo ha buu yihi oo u wada aqriyo aad buu ula yaabay isagoo xaafidaa macnaha wuxuu ku xafiday sheegidii boqolkii xadiisi u israaciyey isaguna waa kuba celiyey bal taasi waa xifdigiisi kole waa nin la yaqaanay bu ahaa aqoontiisa bal waxaan leedahay markaasaa muxuu yihi wuxuu ku yidhi yaa cam masjidkaaga agtiisa aqal baa ah ma noo fasaxaysaa aqalkan inaan iibin oon masjidkaaga ku waasicin oo cabdullahi bnu idriis baa wuxuu yihi may dadkii iga horreeyaba intani way ku filayd adna way ugu filan tahay way bu ihi marka nabarna waa ku yaalla ama waxba ka soo baxo markaasu yihi dhakhtarra nala socda dee waa la socdaano waa haarun rashiid waa meesha maraya dibadiisna way socotaa xajna waa lagu socdaa dawooyinna waa wadnaaye ma noo ilmaysaa in lagu daweeyo oo tu yihi may horaba tani way iga soo baxday oo markaasay iska bogsatay saasuu yihi tani buu leeyahay horaba kanoo kale wuu iiga muuqdo iga soo baxay haddana si u iska bogsaday u iska bogsan dowlaatiina waa diiday adigu laakiin jaa-isadii u qaataan filaya uu siiyey waxay u tegeen ninkan aan joogno ciise bnu yunus ciise bnu yunus dee wixii ay ka maqlayeen way ka maqleen markay kaba maqleen buu ma'muun toban kun oo dirham ayuu amray uu diiday markaasuu u qaatay inuu yaraystay uu laban laabay labaatan kun buu yidha muxuu yidhaha hadalkiisii ciise bnu yunus laa walaa ahlidata walaa waa noocun himaarta kaba mid aha walaa sharbata maain bixadiidi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam walow wltali marka hada masjida ila sakf may buu leeyahy xadiidkii rasuulka ilaahay xataa kaba biyaa kuma qaadanayo xadiidkii rasuulka ilahay de waa waracoodii toodii xataa kama bi-ana kuma qaadanayo xadiidkii rasuulka ilaahay buu leeya xataa haddaad masjidkan odho buxsataa shaqa kumariyo taasibu adigu ay kaga tegeen oo bal waxaan leeyahay waa dadkaa dee cilmigii iyo warac iyo cibaado iyo bal taas iyo camal badanba ilaahay isu raaciye buu isaga iyo cabdillahi bnu idriis kaley labada qise waan israaciyo cabdillahi bnu idriisna habeenaan ku yar celceliyay bal qisaan soo naqlin doonaa tan ujeedina tan weeyaan nawi baana kusoo naqliyay kitaabkiisa taadiib asma lugaate markuu tarjamada ciise joogo waa tarjamada cabdillahi ma tarjamada ciise bnu yunus joogo ayuu soo naqliyaa altaabo haddaba kulu macani lacmashi biisnaadi jariir naxو xadiiثi wazaada fi xadiiثi abi mucaawiyata wuxuu ziyaadiyey abu mucaawiye xadiidkiisa qaala nacam oo imika riwaayada marka la eega abu mucaawiya ayaa inay waxa weeyaan waxa ahayd oo ziyaadada qaala nacam waladii nafsii biyadi ma calى اlardi muslimun waa xadiidkii un ee riwaayada hore maxay ahaydee jariire qolada kalena uu xaaleeyey kuwii ka horeeyey ma min mslimin yusiibhu ada min maradin halkaas baa waxa abu mucaawiye un riwaayadiisa xadiidka marfuuca nacam dee waa ajal bedelkeedii in ajal baynu soo marnay wladii nafsii biyadi oo qasamkana waa jiray ma calى اardi mslimin xadiidkuna inta kale waa iskuwa mid macnihiisna waa taan soo aragna xadaثna زhayr بن xرb وإسحاaq بن إbrahيm جamيعا عan jarيiri qala زhayr xadaثna jarيir عan mansuri عan إbrahima عan الأswadi qaala dakala shabaabu niman dhalinyaraha soo galay oo min qurayshin quraysha calaa caaishata caaisha walxarya bimina waqti xaja weeye dee kale xijaabkiibaa udhaxeeye minay ugu soo galeenay u yimaadeen walxaakuna waa dhalinyaro eh way qosqoslayeen faqaalat waxay tihi maa yudxikukum maxaa idinka qoslinaya maxaa la qoslaysaan qaalo waxay idhaheen fulaanun hebel khara waa dhacay calaa dunubi fustaadin waa khaymad xadhgeed oo dee marka khaymadii la xidho xadhkaheedan qodimada loogu xidho kaas weeye imaka dunubku bal maala dunubku kaaba weeye ama dumbi kaasuu ku duldhacay malaa uu ku turunturooday oo dee khaymadihii dee dadkaasi ay dhisteen dee markaasna inta qodimo loo taago dee xadhkaan loogu xidhayo meesha haynaya tibuu malaa lugta u surantay ama ku turunturoodo markaasuu dhacay nin ay magacaabeen fakaadat waxay u dhowaatay cunuquhu luquntiisii aw caynuhu ama ishiisu antadaba inay tagto ninkii bay ku qosleen waa dhalinyaro faqaalat waxay tihi laa tadxaku ha qoslina oo arrinkaa ha ku qoslina fainii anigu samictu waxaan maqlay oo waxa weeye rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay qaala isagoo yihi maa min muslimin ma jiro ruux muslim oo yushaaku lagu mudayo shawkatan qodax qodaxii ay mudayso iyo famaa fowqaha bal famaa fowqaha haddii aan idhaahno xaggii qiladii aan kaba dhigno waa dhibtaa iyo xanuunkaa qodaxileeda iyo wixii kaba sii yar oo bacudatan famaa fowqaha waa macnihii laba macnoo la yidhi mid ahaan ama famaa fowqaha wixii ka sarreeye kasii yar dhib badan waa qodax iyo wixii kasii sarreeyo bacudatan famaa fowqaha labada macnona waa laguma fasiraade ilaa kutibat lahu waxa loo qoraya oo hadduu dee dhacdo waxa loo qoraa biha ay bi hada markaa ma shawkadan iyo waxaan helay darajatu darajo ayaa lagu qoraa oo lagu kor yeelaa wamuxiyatu waana laga tirtira canhu xaggiisa biha iyada sababteed oo adahaa helay shawkada iyo qodaxdaa mudday khadi'atun gef baa lagaga tirtiraya marka arrinkan ee waa nooc musiibo uun ee idinkaa kuma qoslina ubay tirin sheekuna wuxuu leeyahy waxaa halkan nooguba sugan nooca caynkaasa markuu qosolku noocaa iyo nahyi laysuba diidayo waxyaalaha caynkaas oo kale in layskuba qoslo walo sheekh wuxuu leeyahy hadii dee ruuxu isaba xijin kari waayo qalaba ay timaado waxaa la arkaa dee inaanu dee takliif meeshii jirin oo aanu celin karayne laakiin wuxuu leeyahy nooca caynkaas iyo qosol waxyaalaha caynkaasa lagu qoslo oo loo bareeda shay madmuuma weeye waxaan toosnaynoo sababtuna waa maxay lianna fiihi shmaatan bilmuslim digasho ruuxii muslimkaa lagu digto dhibtana shay lagu diganayo laguma farxaya kuba sugan wakasra liqalbi iyo qalbi jebintii isagoo ujeedadu ruuxu ay waxeeleen oo noocaas dhibtaas oo kale ah bal de iyaga shabaabnima uma geynaysay oo dadkaa dhalinyarada bay ahaayeene arrinkii waxaa kuba sugan ishmaatan bilmuslim waa ruuxii oo dee dhibtiisii lagu farxayo lagu deganayo qosolku taasay noqonaysa marka waa ada iyo dhib waana shay madmuumuu noqonayaan waana tan caaisha taas tii la tadxaku waxadaثna abubakr bn abi shaybata و abو qrayb وlفظ lahma lafdiga labadoodaba laakiin rag kalea la wadaagsanaya xadiidka de وxadaثna isحaaq isحaaq الxanbaliyu qaala isحaaq akhbarana وqaala اآakharani xadaثana abu mucaawiyaةa can اlacmaشhi an abi can ibrahima can اlaswadi qolooyinkan dee markaas acmash iyo sheekhadiisiyana waaba kan xadiidkeeda caawa inagu soo noqnoqonayaan can اlaswadi can caaishaةa qaalat qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam ma yusiibu ma asiibaya almuؤmina ruuxa muؤminka ah min shawkati qodaxya famaa fooqa wixii kasii sarreeya ilaa oo ruux muslimo uu asiibo qodax ay muddo ama wax kasii dee alam badanba rafacahu llahu ilaahay waa kor yeelayaayoo biha waa waxaa asiibay shawkadaas iyo wixii lamidka ahaa darajata daraju u kor yeelaya de iskaba daa wax ka weyn kol haddii qodaxi ruuxii muslimkaa ay dembi dhaaf u keenayso kafaaro u keenayso dhibtii badnayd iyo wixii ka alam badnaanaa iyada min baabi awlo weeye rafacahu llahu biha darajatan aw xada canhu amase uu kaga daadinaya biha khadiyatan gef xadaثna mحamed بn cabdالرحman بn cabdالlahi بn نmayri qaala xadaثna mحamed بn bshir qaala xadaثna hishaam can abihi abihi curwa can caaishaةa qaalat qaala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi wasalam laa tusiibu ma asiibaysa almuؤmina shawkat fama fowqaha ilaa qasa llahu qasad macnaa xado weeye qasa uu gooyey macnaa uu daadiyey un weeye oo uu daadinayaayo biha waa shawkadaas min khadiyati gefkiisii baa wax kamida lagaga daadinaya bal axaadiisan kolley way inoo socon doontaye waxa weeyaan bishaasau sheekhu leeyahy bishaaro weyn baa ugu sugan dadkii muslimiinta ahaayo say ugu sugan tahay dee way adag tahay ama dee kolley ruux waxyaalaan ka badbaadaa waa yaryahay qalama yanfaku lwaaxidu minhum saacata min shay bnadi waxaa la arkaa dee maalin kastaba inay waxyaalahaasi soo maraan kol haddii dhibtii yaraydna ay ajrigan keenayso dhib weynuun aan meeshii ahayn iyo xanuun weynuun aanu ahayn inuu ruuxu maalan dee saacad min asaacaat ama yowm min alayaam waxyaala caynkana ka badbaada ama ka marhnaada waaba yar tahayba marka arrinkiina dee kol haddii ajri iyo thawaab ay tahay iyada waa bishaaro weyn oo dadkii muslimiinta uguba sugan marka la eego xanuunadan iyo masaa'ibtan adduunye iyo hamigeedu iyo xataa mashaqadeedu haba yaraadeene in dembi dhaafna meeshii uu kaba imanayo in darajaadna ruuxii lagu koryeelayo xasanaad ugu ziyaadayaan axaadiisa way nooguba sugantahay culimada qaarkood baa kaba dhigay in arrinku waa dembi lagu dhaafo une laakiin inaan darajaad loo koryeelayo zaya xasanaad loogu kordhinaya inaanay jirin side mala axaadiisa baana markaa iyaga kaba qarsoonayde waatan axaadiisu inooguba timi labada dhinacba oo imaka labada wejba ama labada siyoodba iyo labada xaalaba way ka dhalanayaan masaa'ibtan iyo humuumtii iyo waxyaalahaas axaadiisa way noo socotaa xadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa qaala xadaثna hishaam bhada اisnaadi xadaثani abu ظaahiri qaala akhbarana bn wahbin qaala akhbaranii malik bnu anasi wayunus bnu yaziid can ibni shihaabi oo ibni wahb cabdullaahi labadoodan malik iyo yunus buu xadiidka ka wada warinaya iyaguna ibnu shihaab can ibni shihaabi can curwata bni zubayri can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala ma min musiibatin musiiba ma jirto yusaabu biha almuslimu ruuxa muslimkaa lagu asiibayo ilaa oy jirto kufira waa la kafaaro gudayaa waa lagaga daadinayaa biha musiibadaa canhu xaggiisa dunuubtiisii xataa shawkati yushaakuhaa manaa haddii xataa shawkatu laba idhaaho lasoo gooso ama la rafciyana waa dee labada wejba luqa culimadu waanay ku dabdiyeen waanay luqa ahaan banaante xataa qodaxdii mudaysay waa taasoo waxay u tahay takfira sayi-aad ayaa ka dhalanaya xadaثna abu ظaahiri qaal akhbarana bn wahbi qaal akhbaranii malik bnu anasi can yaziid bni khusayfata hore waynu usoo maray laakiin dee khusayfa awowgii weeye oo kolkol baa sar loogu tiirayaayo waa yaziid ibnu cabdillaahi ibni khusayfata weeye ninkan waana nin hiqa o dee waa ibnu cabdillahi ibni khusayfa can curwata bni zubayri can caaishata zawji nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لا يصيiب ma aصيibaya المؤمiنa مiن مصيiبة حتى shوkتي إلا qصa بها مiن khضايا waxa laga goynaya lagaga daadinaya duنuubtiisii wax kaba mida أو كفira بها مiن khضايا waa isla mعنo markaas waa shaki laa yadri ma garanayo yaziid waa yaziid ibnu cabdillahi ibnu khusayfa ayatuhumaa labadan laftii mid ahaan ilaa qusa biha min khadaayaahu iyo aw kufira biha ilaa kufira biha min khadaayaahu ayatuhumaa qaala curwatu laakiin macno keliyay leeyihin xadaثanii xarmlaة bn yaحya qaal akhbarana cabdالlahi bn wahbi qaal akhbaranii xaywat ina shurex qaal xadaثana bn اlhaadi waa yaziid ibn cabdالlahi bn usamata bn اlhaadi habeen dhaweyna waa kii magaco dhan ayno ama dee dhowaan baan soo haynay casharkan wixii kaba horeeyey isagoo dhan can abi bakr bni xasmin isaguna waa nin kolol kala duwan aan soo aragnay awowgiisii labaad buu u tiiriyey maanta waa abubakri ibni muxamed ibni camr ibni xasmin weeye isaga iyo abihi moxamed ibni camrinba labaduba madiinay qaadi ka noqdeen labadooduba waa isla dabaqo waa taabiciintii yaryarayd waa reer madiino waa ansaar oo labaduna waa hiqaat ruwaad iyo culimadoodie laakiin waa abubakr ibni xasmiga waa abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin weeye عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن ما ترى شيء إما كشيء ونكر سياق نفي دعدي وعموم بفايدين بل منتنا ويسيئت كينيسا عموم كي مالان oo nas bay kaga dhigaysaa iyo waxdee sariix ku ah cumuumkii shay ma jiro yusiibu lmu'mina xataa shawkatii tusiibu ilaa kataba allahu lahu biha xasanatan ilaahay xasan ugu qori aw xutat canhu biha khadiga ujeedada haduu dembi layo dembigii waa laga dhaafi haddaanu dembi lahayna waa darajaad baa loogu koryeelaya oo ama xasanun buu ka helayaa loo qoro oo loo ziyaadiyo derajo halkii aynu cibaaraadkii hore kusoo aragnay derajo loo kor yeelo ama dembi lagaga daadiyo xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu usamata can اlwalid bni kahiiri can moxamed bni camr bni cadaaءi can cadaa bni yasaari can abi saciidi وabi hurayrata kolley horta dadkan horeynu usoo wada aragnay una soo maray moxamed bni camr bni cadaa iyo cadaa ibni yasaarna dee reer kama dhexeeyaan oo wax nasaba iyo wax dee jaanib kama dhexeeyaa ma jirton dee isu sheekhnimadan ahayn iyo dee raximkii dad muslimiina ka dhexeeyey iyo dad culimaa kaba dhexeeya oo cilmigaa la yidhaha alcilmu raximun mawsuulaة bayna ahli moxamed ibn camr ibn cada waa nin taabiciy oo dee marka la eega quraysha reer bani camir ama cada ibn yasaar waa mawla maymuna maymuna moli waa dadkii mawaalid ahaayo sulaymaan ibn yasaar iyo walaalkood weeye in yar buu dabaqada ka horeeya kani hadduu saddexaad yahay taabiciintii ama kuwii dhexe isaguna waa dabaqadii labaad ee ruwaadda ama atbaac taabiciintii raggii ugu weynaa laakiin waa laga yar waaweyn yahayo waa dabaqadaasun iyagiibaa de haddana sii kala waaweynaya kuwoodii yaryaraa buu yahay waa ninkii dee mawaacid iyo wuxuu leeyahay iyo dee cibaadana waa lahaa mawaacid laga soo naqliyaana waa jira waa nin hiqatu ruwaad kaba mida saneenkan ee waxaan leeyahy cabaha unbay magacan bay kuba kulmeen isu awow maaha عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبدا صحابي ما يصيب المؤمن مؤمن كما أصيب يوم وصاب وصبك وحنونك كل كل عذابك وحويا محن ولهم عذاب واصب يعني عذاب دائم لازم هو وصبك مركا وحنونك انت بدن دي الروح ملا هي لازم كأها ama taas adigu bal taas weeye bal waa xanuun dhammaantii ma aha shardi inuu xanuun dee joogto a yahay ma aha shardi weye xanuun ma asiibaye maka walaa nasabin daal rafaad tacab oo nasabkia walaa saqamin waa xanuunkii isaguna bal walaa xazanin waa murugadii horta bal saqam iyo suqmin iyo xazan iyo xusnin labaduba waa laba luqa unoo jira saqamkuna waa xanuunkii wasabkuna waa xanuunkii haddaan labadaba xanuun ku wada fasirnana dee waxay noo noqonayaan waa iska mutaraadifayn haddii aan yar kala dunoon kala adkaysiino oo bal maalan san wasabkiina xanuunkii laasimka aan kaba dhigno saqabkiina xanuunkaa caaridka kolna yimaada kolna tegayana khaasatan san imaam nawowi wasabkaa inooguma fasirayu dee soo naqlinayo waaba kala duubay noqonaysaa qurdubi oo kale isagu wasabkiina wuxuu kaba dhigaa dee maradkii khafiifkaabuu wasabkii kaba dhigaa saqabkiina maradkii kaa kasii markaa adkaayo macnaha iyadna laba macnuun bay inoo kala faa'iidaya lakiin maradnimo way ka wada dhaxaysaa xatى اhmi hmigii yuhamhu lagu hmigelinayo isaga bal waa qaadiciya dabdigiisii yahumuhuna oo ficilkii musame loo bineeyo ya-dana markaa la fadxiyana waa weji labaad oo dee isna صaxiixa uno waa hamigii isaga shuqlinaye walaac gelinayey ama murugo iyo hamigii kuba imanayey hami iyo xasanna dee kolkol xagga luqada mid keliya ka wada dhigaane laakiin hamigii waxaabu noqonaya wuxuu isagu filanayo oo de uu kaba cabsanayo oo ama wax makruuha ama taasoo kale iyo xusnigiina waa s dee wax ayn tegay oo kale musiibo kuba dhacday shay kale oo maxbuubkiisa ayuu waayey wix hore uu kaba murugoodo bal waa kala du markaa labadoodii inaan saa ku kala duwayno xataa alhami yuhamu haddaba ma jir ilaa oo uu jiro kufira bihi min sayiaati ruuxi muslimka haddii xanuun asiibo xanuunku yaanu badnaaninba waa taa aynu soo gaadhnay alamkii qodaxda mudday waa qodax oo markaaba dhici karta inuu kaba baabao in arintan iyo takfiirkani uguma sugnaanayo haddii xanuun asiibo musab iyo tacab iyo mashaqa ay asiibto muruga ay kuba timaado hami iyo qalaq xataa uu kaba baqanayo makruuho uu markaa ka warwarayo taasi ay kuba timaado intuba waxay u tahay wax sayi-aadkiisii laguma dhaafayo taas bay uba tahay oo adigu bal maalan waxa weeye in shayguna hadduu xusnigani adag yahay iyo hadduu sahlan yahayba xanuunkani hadduu wen yahay iyo hadduu yar yahay intaba arrinkani wuu kaba dhalanayaayo xadiidku waxa weeyaan uun waxaa la wixii ruuxa muslimkaa kuba imanaye hamuumtii adduunye iyo masaa'ibteedii iyo mashaqaadkeedii iyo xanuunadeediiba ah ajri iyo thawaab badan baa isagii uguba wada sugane laakiin kolleysay dee ay tahay in walow imaka halkan ay mudlaq tahay ruuxii sabrayey ruuxii ixtisaab laba imanayey ayaa ajrigaa yeelanaya ee haddii ruuxu isagu dee sakhad xaggiisa ama jazac ama diidmo waxaan uu diidan yuu leeya kolley wixii way fulayaanoo waxba uma tarayse laakiin uu haddana aanu raa dee bal raalinimadeena odhan aanu ku sabrahaynoo bal dhici kartay inuu dee nacayo uu bal maalan leeyahy maxaa waxaan aniga iguma heleenba ajrigii ma helayo asal ahaan kafaaradana ma helayo dee wax alla waxay u taraysaana ma jirto amarkii ilaahay waa fulayaabe ee bal muhimku kolley sabirkii iyo ixtisaabkii iyo bal taas baabay markaa noqonaysa in waxyaalahaas baa keenaya ee ruux markuu kuba sabro in ajriga badan iyo hawaab ka badan inuu helo xadaثna qتaybaة بن سacيidi وabubكر بن abي شhaybةa kilahma عan بn عuyeynata وlفظ لqتaybaةa qاala xadaثna سfyaan waa ina cuyeynihi can ibni muxayisinin isagaa sheekhu inoo fasiri doona ku yahay ama inoo magacaabi doona sheekhin min qurayshin waa nin odayo ama sheekh reer qurayshe samica wuxuu maqlay haddaba ibnu muxaysin moxamed ibni qays ibni makhramata waxaa la yidhaha ru'yaa buu leeyahy ama waqtigii rasuulka ilaahay buu dhasho oo nin reer bani muطaliba uma jeeda reer bani cabdimuطalib waa reerkii kale qaraabad ahay reer bani muطalib ayuu yahay oo moxamed waxaana leeyahy ru'yuu leeyahy laakiin dee waa ru'yo uunoo dee taabici saxaabadun buu wax ka wariyahay yuxadiثu can abi hurayrata qaala lamaa naزalat markay soo degtay man yacmal suuءan yujza bihi aayaddaasi ay soo degtay ay balaqat way gaadhay min almuslimiina muslimiinta xaggooda mablaqa shadiidan meel adag bay ka gaadho macnaa aad bay uga wargoodeen aad bay uga naxeenba aayaddan oo sababtuna waxa weeyaan oo aayaddan dee mablaqa caynkaasi ay u gaadhay daahirka aayaddu bal cumuumkeeda haddaan eegno mantan alfaada cumuumkay kaba mid tahay maxay faa'iidahaysaa cumuum alashkhaas cid laga soo reebayna mama jirta waa cumuum alashkhaas in su-anna waa nakiro siyaaq shardi ku dhac ku sugan nakiradna markay siyaaqu shardi tahay sida nakirada siyaaqu nafyiga cumuum bay faa'iideysaa marka taasi maxaa daahirkeedu yahay ruux kastoo mukalafa oo imaka suu ama xumaani ay xaggiisa kaba dhacday so mid yar ha noqdayna cumuum buu faa'iideynaya iyadna waxaan leenahay waa ama wax yar ha noqda ama wax weyna uu kaba dhacay maalinta qiyaamaha in lagu abaal marinayo jazaheedii uu helayo marka arrinkaasi muxuu yahay inaan waxaa dadka ka dhacay oo dhan dee aan loo dhaafahayne jazihiisi ay laba kulmayaan waana arrin weyn oo dee had iyo goor dadkii waxbay kaba dhacayaan su uu iskaba badnaanaya marka haddaan waxba lagaba dhaafin jazihiisi ay helaan dee waxa weeyaan ruuxii waa halaagsamayaayo halkaas baa dee arrinka de ay iyagu garanayeen ee ahayd waxaan hadday tahay mintuna ama mantuna cumuum ashkaas bay faa'iideen macnaa ruux kastoo mukalafa oo su-ina wax kastuu keenaya isna cumuum buu faa'iideynaya waayo waa nakiro siyaaqu nafyi mee siyaaqu shardi kuba sugan marka dee waxa mahadhayaan ruuxina kollisu waa kaba dhacaya kol haddii laga abaal marinayo meeshii dee badbaada ayaa yaraanaysa ama maba jirayso taas baa dee tay ku keentay arrinkan rasuulka ilaahay ulaba yimaadeen oo faqaala wuxuu markay taas faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu hi qaarib oo dhexdhexaysta oo ujeedadu dee hana gabood falina waa tawasadu nimaka halkan iyo toosnaatii dee aadnahay waxay isugu adkayninoo quluwi iyo wax hadhow marka dambe awadi kari weydaana laba imanine macnaa idinku xagga acmaashi iqtasiduu falaa taqlu walaa tuqasiru bal tawasadu dhexdhexaysta ujeedadu camalkii la yimaada dadaala idinku wasadiduu toosnaadana sii sawaabka ahayd iyadu markaa la yimaado iqsidu sadaad weeye macnaa sawaabkii u qasta fa fii kuli maa yusaabu oo jazihii dee maaha uun sida aad u qaadateen weeye in aakhire iyo cadaab lagaga goyo arrinku maaha ee fa fii kuli maa kii dhammaantii yusaabu bihi lagu asiibayo almuslimu ruuxa muslimka kafaaratun kafaara ku sugan wax kasta haba yaraadee adduunyada intanuu joogo laguma asiibo kafaaray u noqonaysaa markaasu aan dadku kaba dhacaya jazihiisu aakhiro uun ma noqonayo waxyaalaha xataa haba yaryaraadeene mashaqa iyo alam uguma sugan yahe helaya ruuxa muslimka ayaa lagaga dhaafaya ee wuxuu tegayaana aakhiro markaa iyadoo adduunyo lagaga sii dahiray laga sii markaa lagaga sii daadiyey oo camalkiisii saalixa kale iyo ajrigii iyo sawaabkiina uu kaba horeeyo bal tanna nafteedu dee ziyaadata darajaat iyo ay u tahayba xasano isagii loo qoray waaba kano faفي kuli ma yusaabu bihi الmslimu kafaaraة kafaara kuba sugan xatىa nakbati yunkabuha nakbadu dee waaba turunturadiisa imika xadiidkii caaisha aynu kuba soo maray oo kale waaba imika mil casrati yacsuruha birijli waay waa sida turuntura ruuxu turunturadoo kale nakbadii way noqonaysaa macnaha waa dhibtii asiibeysay ee kolkol dhici karta marka uu turunturooday ama waxuu lugta ku dhuftay isbiciisii baaba qoonmaya aslu nakbi buu leeyahy alkab walqalb waa wax la gediyo ama la foorariyo kale adugu waa ujeeddadu waxyaalaha ruuxa gaadhaya asiibaya yaanu weynaanin bee ruuxa helaya xataa qodaxdii mudaysay waxaa loo dee kafaaray u noqonaysaa dembigiisii baa laga dhaafayaa yujzadi bihidina way soo gelayaanoo waa wixii uu sameeye suu ahaa halkana lagaga goynayaaba marka maalintii qiyaamaha wuxuu tegayaa isagoo wixii laga wada dahiray oo wixii helaya adduunyo kuba helayba lagaga dhaafay xatى nakbati yunkabu awishawkati yushaakuha qaala muslimu muslim wuxuu yihi awishawkati qodaxdi yushaakuha lagu mudaya ma mudaysay huwa cumar ibn cabdiraحman ibn muxaysin min ahli makata oo ninkan uu yihi can ibni muxaysin sheekhi min quraish ayuu inoo sheegaya magaciisa cumar baa la yidhaha ibn cabdiraحman ibn muxaysin waa nin saadise ka mida waa nin waqtigiisiina quraadii reer maka kaba mid ahaa oo qaari ahaabu weeye oo reer maka kaba mida ninkaas weeye ninkan magaciisu kaa weeye xadaثanي cubayd الlahi بn cmr الqawaaririyu qaala xadaثana yزيid بn زuraycin qaala xadaثana الxajaaج الصawاaf qaala xadaثani abu الزubayri qaala xadaثani xadaثana jaabir بn cabd الlahi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم dakla wuxuu usoo galay calىa umi saa'ibi haweeney umu saa'ib la ydhaaho aw umi lmusayabi ama umulmusayab la ydhaah buu usoo galay waa haweeney barhkood yidhaaheen ansaar bay ahayd xaafid ibn xajarna wuxuu leeyahy magaceeda dee muherin ba waa xaafid raximah allahu tacaala magaceeda uu leedahay oo uu dee isku taagay ama meeluna kuba arkay ama cidi soo naqdisay ma jirta laakiin waa haweeneydaa saxaabiyadda xadiidkana iyadu ma warinayso ee waxaa warinaya jaabir ibnu cabdillaahi laakiin de xadiidkii baa iyadii kuba tacaluqsan hadal ay tiriya wixii rasuulka ilahi uguma jawaabe ruwaadda xadiidkeena uguma jirto waa saxaabiyad faqaala wuxuu yihi maalaki intuu usoo galay way xanuunsanaysay maalaki waxaa kuu sugnaaday muxuu yihi yaa uma asaa'ibi aw yaa uma almusayibi oo tuzafzifiina aada la gariireysa aada la kurbanaysa aada la dhaqdhaqaaqaysaa kollay azafzafa asalkeeda hore waxay yidhaahaanba waa dabayshoo kale iyo marka ama laydho ay ama cawska iyo xashiishka ama dhirta iyo waxaa marto dhaqdhaqaaqa yar iyo xarakadaas dee bal maalan waxyaalahaas iyo kolkol dee malaalka caleenta iyo waxyaalahaas iyo sawdka yar ee laga maqlo oo kale iyobaa zafsafo laguma magacaaba laakiin imaka halkan dee ruuxani way xumadaysnayd way kurbanaysoo way gariireysay markaa tii buu leeyahay maxaa kuu sugnaaday ood la gariireysaabaa rasuulkii ilaahay yihi iyadii ku yihi qaalat waxay tidhi alxuma waa xumad laa baaraka allahu fiiha alla ma barakeeyaane ilaahay ma barakeeye xumad baa dee san ii gelaysa faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa tasub bilxuma xumada ha caayin saasuu ku yihi iyado imika may caayin way habaartay un oo laa baaraka allahu fiiha unbay tire may may caayin way habaartay un laakiin wuxuu leeyahay qurdubiana hadal kale cibaaradan oo kale ama habaarkan oo kale wuxuu kulansanayaa waa atanqiis almuddaca almuddaca almudca caleyhi kan isaga waxa weeye aan la habaarayo dee nuqsaamintii iyo lemintii baa hadalkani kulansanayaayo caydani waa isagoo dee la nuqsaaminayo isagoo wax laga sheegayo taas bay noqonoo dee saasuu bal matalan un yahay cay oo rasuulka ilaahayna ugaba cabiray ha caayin oo dee habaarkan wixii la habaarayey waxaa ku sugan tanqiiskii markaa dembigii baa ku sugan kulasigaa iyo tadamunkaas baa caydi ay noqonaysaa marka wuxuu ku yihi laa tasub اlxuma fainahaa tudhibu xumaddu tudhibu waxay kaxaynaysaa fainahaa dana waxay tacliil u tahayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh dee nahyintan uu kaba nahiyey in waxa weeyaan inay xumadda caydo ayay ciladeedii tahay oo muxuu rasuulka ilaahay yihi waxay suulinaysaa la tegeysay kaxaynaysaa khadaaya bani aadama ilmo aadam dunuubtoodii macnaheed waa say ku kaxaynaysaa kafaara ugu sugan dembigii baa lagaga daadinaya sawaabbaa uguba sugan weeye markaa inkade saa dareed kol haday faa'iida bay leedahay nicmo ayay markaa geestaa kaba tahay gees waaba mixna iyo imtixaan laakiin dhinac kale minxay tahay iyo cadiyay tahay kol haddii dembi dhaaf laga helayo ama darajaad ruuxii lou kor yeelo lagaba helayo dee markaa kol hadduu xumadii tahaydhina rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh axaadiisa hore inooguma sugnayde mashaqo kasta iyo shido kasta oo bal mثalا ruuxa kuba timaada sawaab la filanayo in dee ay kaba dhalatana lamid weeyo markaa iyada xumadii un maaha waa dhibaatooyinkii kale iyo waxyaalihii kalena in la caayo maaha in la dee mثalا saas oo kale la caayo la nuqsaamiyo maha sababto faa'iidadan ay leeyihin oo waxaanay wataan ajrigan iyo sawaabkan bay wataan dembi dhaafkan bay wataan oo dee wixii kale iyo mashaqo kasta oo aan rajaynayno in ajri ruuxuu kaba helana la xukun bay noqonaysaa oo rasuulka ilaahay nahyintan uu kaba nahiyey inay caydo wuxuu ku cileeyey arrinkan waxa kaba dhalanaya kama yudhibu si u suulinayo alkiir waa waxaan kuwan dee bahraan biraha tuma bahalkii dee buufimihii haraga ahaa ee wax ku shidayeen weeye dabka kuma shidayeen si uu kaasi u kaxeeyo u suuliyo khabat alxadiid oo dee dabkiibuu caddaynaya markuu dabku caddaado birtii markii hore daxalka lahayd ee la geliyey daxalkii baa ka duulaya marka sida kaas oo kale ayaa ruuxii uu dahiraya u nadiifinaya xdثna cbayd للh بن cmر الqwاririي qال xadثna yaحya بن سacيidi وbشhr بن المفضل qال xadثna عمrان abو bkri عمrاn adigu abو bkri عمrاn iبن mسلm baa la yhah ama عمrاn الqصيr kuyadiisna waa abو bkri bal ninkaasoo xadثnii cضا بن abي رباxin qاal qاala lي بن cabاsi ina cabاas baa wuxuu igu yihi cضا بن abي رbاx baa odhanaya wuxuu ku odhanaya عمrاn iبن mسلm abو bkri alaa uriika maku tusaa imra'atan haweeney min ahli اljanati haweeney ahljana macnaa waa berigii dambe waa mar dambe cadaa uu laba kulmay ibnu cabaas haweeneydiina meeshay joogtay markaasuu yihi bal haweeney ahlujanna ama ku tusaa cadaa buu ku leeyahay ibnu cabaas baa ku leh qultu waxaan ihi bala ruux adduunyadii joogo haddana ahlujannaah waaba waa haaye itus qaale wuxuu uhi hadihi lmar'atu sawda waa haweeneydan madow atat waxay u timi annabiya salى اllahu alayh wasalam o qaalat waxay tidhi inii aniga usracu waa laylegdaa waan suuxaa waan dhacaa wa inii anigu atakashafu dee markaa aan dhaco ayay maradu iga dhacdaa oo waan faydmaayo maradaa iga dhacda fadculah ali ilaahay bari in ilaahay iga kaxeeyo xanuunkaa qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in shita haddaad doontid sabarti waana ti aan lahayn kolley sabirku waa dee kolley shardi buu u noqonaya ajrigaas si loo helo ama kafaarada haddii aad doonto waad sabri oo ujeeddadu xanuunkan baad ku sabri waa xanuunka maaha in cawradeeda muuqanaysa walaki ljannatu waxaana kuu sugnaatay haddaad sabirto ood xanuunkaa u adkaysato jannaad leedahay marka wain shita haddaad doontana dacwatullaahi ilaahay baa barya an yucaafiyaka inuu ku caafiyo kaa kaxeeyo qaalat haweeneydii maxay tiri dee jannadii waa kala weynaatay arrintan asbiru waan sabraya rasuulka ilaah dee kol hadday ballan qaaday ku sabirtay xanuunkeediina rasuulka ilaahiyna wuxuu uhi walaki ljana waa ahlu jannahaas weeye saasuu yihi haweeney ahlu jannaha ma ku tubasa qaalat waxay tihi waa jaanibkii kale fainii atakashaf haddaba marka aan dhaco maradan igaba dhacda ee fadcullaha waxaad ii baridaa alla takashafa inaanay maradu iga dhicin oonan faydmino fadacaa lahaa taasna iyadana ilaahay waa u aqbalayo dee mayna ka dhici jirin maradu ilaahay ii bari inaanan maradu iga dhicin oon cawradaydu muuqan ama aanay faydmin maradu iga dhicin fadacaa lahaa tiina wuu bariyey baabu taxriimi dulmi wallah subxana wa tacala ala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ورحمة